Deegaanka Gooben, oo ah deegaan dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, ayaa dadka ku nool waxa ay noloshoodu ku tiirsan tahay tabcashada beeraha iyo kalluumeysiga, waxaana deegaanka uu kulansaday laba nooc oo kalluun ah sida kalluunka webiga iyo midka badda, maadaama uu deegaanka Gooben markaasi dhaca halka ay isaga daraan webiga Jubba iyo sidoo kale Badweynta Hindiya, taas oo u fududeysay in dadka deegaanka ay si fudud markaasi ku helaan kalluunka noocyadiisa kala duwan sida midka badda iyo kan webiga. Kalluumeysatada deegaanka Gooben ayaa waxaa muddooyinkii dambe markaasi soo wajahday kalluun yari, sida uu sheegay mid ka mid ah kalluumeysatada deegaanka Gooben oo wareysi markaasi siiyey idaacadda Waamo.
laba bilood hadda way xiran tahay ilaa saddex bilood alxamdulilah kalluumeysiga wuxuu bilaabanaya bisha sagaalada bilaabanaya oo hadda hortaanya ah alxamdulilah ti webigana mar shilin bisa laga helaa mar waxaa laga helaa xaska iyo oo yararka laga helaa waxaa laga helaa culuubka adduunka laga helaa dan waxaa laga helaa lakam iyo bishaara laga helaa dhaqaale waxaan ka heli jirnay alxamdulilah dadka idiloo waxaa waaye waxa annaga nolosheena ku filan waan ka heli jirnay markii oo badda ay bilaabato xabadii waxaan siisi jirnay ah, hal doolar hal doolar bar marna kismaayo loo qaadi jirnay m- markuu baliya kismaayo loo qaadaa markuu yidhiyahna goobaa loo gadaa hadda kalluunka lama helo goosgoos waaye wax yaroo oo alxamdulilah iyo sha- shabaag shabaag lagu raadi maahane oo jiriif lagu raadi maahane wax gaari lagu raadina maaha xabad xabadkaas la keenaan waa hal waxaa xabad xabad loo iibeeyaa xabada kii ah, hal doolar bar laba doolar nus doolar sidii ay macnaha iskula weyn hadda noloshan waxaan ku maraynaa mar deen aan qaadano iyo mar oo nolol maalmeed oo qararka laga kulumay adiga bisha lixaad ilaa iyo bisha afraad bisha saddexaad adiga saba shaqadeeda waxay soconaysaa ilaa afar bilo shan bilo ay soconaysaa laakiin xirnaanshadeeda waa saddex bilood hadda way xiran tahay hadda bisha toddobaad bisha sideedaad way xiran tahay bisha sagaalaad ay bilaabanaysaa Kalluun yarida soo wajahday deegaanka ayaa laba saameyn oo kala duwan ku yeelatay dadka deegaanka, taa oo ah markaasi in dadkii ka shaqaysan jiray soona saari jiray kalluunka ay soo wajahday shaqo yari, halka dadka markaasi isticmaali jiray oo kalluunka ku tiirsanaana ay markaasi iyaguna noqdeen dad aanan helin kalluun.